qiimayn wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiya haddaalsan kula soo dhowaada qodobada ugu dooroon wararkaan caawidiin helana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xarunta madaxtooyada ku qaadilay wakiilka cusub ee qaramada midoobey uu soo magacoobay soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose oo dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo al-shabaab ilaaliyaha guud ee qaranka oo sheegay inay dhowaan maxkamad soo taagi doonaan dad lagu eedeeya xatooya dadweyne maalada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo xanta koowaad maanta marsiiyey hadiisa sharciyeedka qaxootiga iyo maangeli doonka shir looga hadlayay isbeddelka amniya caasimadda iyo doorashada qof iyo codka ah oo ay soo qabanqaabiyeen axsaabta siyaasadeed ee dalka oo lagu qabtay muqdisho magaalada kismaayo qaar ka midaan adeerada degmada oo tababar aqoon kororsi ah loo furay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha juun sanada dulmarka warkayga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowbo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wakiilka gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobey usoo magacooday soomaaliya marwa katriona lang madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud iyo danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobe katrion link ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlaha muhiimka ah ee xafiiska qaramada midoobey uu ku taageero soomaaliya madaxweynaha ayaa la wadaagay dadaalada dowladdu ku bixinayso dhinacyada la dagaalanka al-shabaab kobcinta dhaqaalaha isaga oo xusay muhiimadda ay leedahay si wax looga qabto caqabadaha bini-aadanimo ee ka jira goobaha laga saaray al-shabaab ambasador katriona link ayaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga mahad celisay soo dhoweynta diiran ay kala kulantay iyadoona bogaadisay guulaha laga gaaray dagaalka al-shabaab looga xoreynayo dalka waxayna tilmaamtay in howlgalkeeda cusub uu xooga saari doono adkeynta wada shaqeynta sare u qaadidda taageerada amniga siyaasadda iyo gargaarka bini-aadanimo haweeneydan katriona ling lagu magacaabo ayaana badashay danjirihii haweeneydan katriona ling ayaana waxa ay badashay laari andre oo ahaa danjirihii hore ee qaramada midoobey ee soomaaliya markan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay dagaal saaka ka dhacay gobolka shabeellada hoose kaas oo dhexmaray al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya cabdifatax maamul ilkacase ayaa warkan dhamaystiraya warkaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa markan xeerlaalyaha guud ee qaranka ayaa waxa uu sheegay inay dhowaan maxkamad soo taagi doonaan dad lagu eedeeyey xatooyo dadweyne cabdifitaax muumin ilkacas ayaa faahfaahinaya
doctor suleymaan maxamed maxamuud oo ah xeerlaalyaha guud ee qaranka ayaa waxa uu ka hadlay xukunkii lagu riday ajaaniibta sida sharci darada ah uga kuluumaysanaysa xeebaha soomaaliya iyo isagoona ka hadlay la dagaalanka musuq maasuqa iyo qodobo kale ugu horeyntii xerlaalyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud ayaa waxa uu sharxaad uu ka bixiyey qaabkii loo soo qabtay ajaaniibtii sida sharci darada uga kuluumaysanaysay xeebaha dalkeenna waxa uu dignin adag uu u diray xerlaalyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud dadka u fududeynaya dadka ajaaniibta ah ee ka kuluumaysta xeebaha dalkeenna waxay soo saartay maxkamadda iyadoo raaceysa eedii xafiiska xeerlaalaha guud usoo gudbiyey xukun waafaqsan xeerka waxayna maxkamaddu xukuntay eedeysanayaasha qof kasta waxay ku xukuntay ganaax gaaraya koo iyo toban kun oo doolar qofkiiba taasoo noqoneysa wadarta guud saddex boqol sagaashan iyo lix kun oo dollar waxay sidoo kaleeto maxkamadda ku xukuntay magdhow soddon kun oo doolar ah oo la xiriirsan jallaabasho ay sameeyeen eh, eedeysanayaasha iyo doomahaas oo ay ka sameeyeen xeebta ku aadan boosaaso oo iyadana kalluunkii saarnaa ay ka jillaabteen maxkamaddu ay magdhow saartay waxaan halkan rabaa inaan digniin uga diro dhammaan shirkadaha ajnabiga ah ee ku dhex jira kana eh, kalluumeysiga sharci darraha ka dhex wada badda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in hay-adaha soomaaliyeed ay ku filan yihiin maxkamadeynta iyo horgeynta sharciga si waafaqsan eh, xeerarka dalka uu leeyahay waxaana kuwa ajnabigaa kuwa la midka ee soomaalida oo sida sharci darrada ah u caawinaya u kaalmeynaya shatiyada khaldan ugu sameynaya caawinaada sharciga khilaafsan u sameynayana ayagana waxaan digniin u direynaa inay ka fogaadaan farahana ay kala baxaan een, dembiga ay ku dhex jiraan oo la xiriirsan khayraadka jiilka ummadda soomaaliyeed soo socda iyo kan hadda jooga uu leeyahay oo loo badbaadinaya inay faraha kala baxaan sidoo kale xeerlaaliyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay musuq maasuqa isagoona sheegay in saraakiil ciidan shaqaalo dowladeed iyo mas-uuliyiin kaleba ay u xiran yihiin xatooyo dadweyne dhowaana maxkamad lasoo taagi doono siduu hadalku dhigay Een, waxaan rabaa inaan halkan eh, ka sheego inay keysas tiro badan oo musuqmaasuq la xiriirsan ay socdaan eh, kana socdaan een, hay-ado kala duwan oo dowladdu ay leedahay oo saraakiil kala duwanna dowladdu ay leedahayna ay u xiran yihiin Een, xafiiska xeeladaha guud ee qaranka dhammaan dadkaas baaritaanada ku jira iyo kuwa aan weli la xirin laakiin een, baaritaanada ku jira ayaga laftigooda oo jidkii lagu soo xiri lahaa wadadeeda la hayo Een, waxaan sheegayaa dhammaantood in maxkamad la hor- la horgeyn doono xafiiska xeeladaha guud qarankana ay ka go-an tahay inuu la dagaalamo kana hortago fal kasta oo la xiriirsan xatooyo xoolo dadweyne oo xoolada- xoolaha ummadda lagu xaday cabdifataax muumin warbaahinta dalsan muqdisho
dax muumin aada u mahadsan yahay markan gudoomiyaha gobolka mudoga puntland faysal sheekh cali oo safar shaqo ku jooga degmada towfiiq ayaa kulankii saddexaad oo miro dhal ah la qaatay nabaddoonada iyo maamulka degmada towfiiq ee gobolka mudug nabadoonka iyo waxgaradka degmada oo fulinaya qodobadii fadhigii labaad lagu soo jeediyey ayaa gudoomiyaha gobolka mudug ku wareejiyey furkii ee iyagoona ku dhawaaqay inay qaateen xabajoojinta waxay keeneen furkii qoryihii ay arlaadu een haysteen ay haysteen kuna wareejiyeen gudoomiyaha gobolka mudug faysal waxay ku baaqeen xabad joojin dhab ah islamarkaana ay muujinayaan walaalahooda xorgufta dhex martay dabacsanaan samafal iyo inay ka xun yihiin wax dhacay nabadoonada iyo waxgaradka degmada waxay fidiyeen gurmadooda iyagoona googasha dhigay degmada towfiiq waxayna codsadeen walaalahood xorgufta dhex martay inay ka aqbalaan magaalada towfiiq googashuna taalo gudoomiyaha mudug faysal cali kulanka ayaa soo xiray wuxuuna sheegay ilaa gulaasha googasha ee wadahadalada nabadeed ay ku guuleystaan maaha in aysan meel kale u socon isagoona u mahad celiyey dhammaan nabadoonada iyo waxgaradka sidii ay u fuli lahaayeen qodobadii hore ugu soo jeediyeen gogasha iyo xabajoojinta ugu dhawaaqeen sidoo kale gudoomiyaha ayaa tilmaamay nabadda iyo wadajirka bulshada inay wax walba saldhig u tahay qarnigan lagu jirana marna aysan u dulqaadan du- karin aqbaleen in dadka soomaaliyeed darir ay dhex marto markan dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in ama ka hadashay dagaal saakay ka dhacay gobolka shabeellada hoose oo dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaab mar kale cabdifatax muumin ilkacsaa dhamaystiraya
iyadoo ay dagaalo ay ka socdaan qeybo ka mid ah gobollada dalka islamarkaana dagaaladaas uu u dhexeeyo ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ee, markaasi dowladda soomaaliya ay shaacisay in iminka ay dagaalo ay ka socdaan qeybo ka mid ah ee markaasi ee, deegaanka beled aamiin oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose wasiirka warfaafinta oo warfidiyeenada kula hadlay halkan oo xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in ay dagaalo ay ka socdaan deegaanka beledaawiin islamarkaana ay weerarka ay soo qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab waxaana uu sheegay in ay markaasi ay dagaalkaas ay iska caabiyeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo iyagu halkaas ku sugnaa sidoo kale wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in dhowaan la bilaabi doono wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoona sheegay in wadamada dariska ah ee ciidamo ka socda ay dhowaan ay imaan doonaan howlgalna ay ka samayn doonaan qaybo ka mid ah gobolada dalka oo ay ku sug yihiin al-shabaab markay howlgalkooda ay dhammaystaan ayuu sheegay inay dib ugu laaban doonaan dalkooda siduu hadalku dhigay haddaba daawud abeys oo arrintaasi ka hadlaya howlgallada ka socda gobolka shabeellada hoose iyo wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa hadalladiis waxaa ka mid ahaa sida tan sidaad la wada socotaanna waxaa socda howlgallada lagu ciribtiray khawaariijta oo qaybo badan oo dalka ka socda waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalk soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo waxaana xusid mudan in waddamada dariska ee khatarta khawaariijta noola dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garoorsaday in haddii khawaariijta laga suuliyo soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan waddamada dariska ah waddamadaasi waxaa ka mid ah kenya ethoobiya iyo jabuuti islamarkaana ay halkaasi khatar kale oo gobolka dhan saamayn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan ciidanka ka imaanaya waddamada dariska ah oo ka hoos shaqayn doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay deg deg ugu laaban doonaan waddamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha allah wakhtigan idinla hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yidhaahdo beledul amiin oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan halkaasoo khawaariijtu isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah marka halkaasi howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intaan la soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan khawaariij shabaab halkaasi lagu dilay wixii dheeraadna waa idinla socodsiin doonaa hadduu la yidhaahdo dhanka kale gobolkan geeska afrika waxaa isku diyaarinayaa in xasilooni buuxda loo abuuro marka la fulinayo howlgalka qaybtiisa labaad kadibna diiradda la saaro arrimaha iskaashiga dhaqaalaha horumarinta bulshada sayniska iyo isdhexgalka dadyowgooda marka sidaa darteed waxaa muhiimad noqonaysa in gobolkani amni laga dhigo oo dalalka dariska ay qayb ka qaataan howlgalkan la doonayo in la fuliyo dhowaan oo noqon doona wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaariijta sida aad ku arki doontaan qoraalka warbixinta ee toddobaadlaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jiray howlgallo kale oo lagu beegsaday khawaariijta oo ka dhacay deegaano kala duwan khasaarena loogu geystay sidoo kale garsoorka iyo sharciga ayaa lala tegsaday dembiilayaasha khawaariijta iyadoo la raacayo sharciyada inoo degsan iyo qawaaniinta caalamiga ah tani markii uu bilowday ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda uuna ka bilowday qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa al-shabaab waxaa laga saaray deegaano dhowr ah oo ay markaasi ay ku xooganayeen islamarkaana gacanta ay ku hayeen waxaana dowladda soomaaliya ay dadaallo ugu jirtaa sida ay horeyba u sheegtay sidii ay u soo afjari lahayd al-shabaab oo deegaanada ay ku xoogan yihiin ama guud ahaanba dalka ay ka saari doonaan cabdifataax muumin warbaahinta dalsan muqdisho
iyo ayaga cabdifataax muumin ilkacse aada ayuu u mahadsan yahay guud ahaan warkii habeene caawaa kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta ciddii warkayga seega barahina bulshada ayay ka heli karaan ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel